cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif rediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamarooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doolka roon warka duuraba raadiyaha cadaado qodobada warka duuraba maanta aad ku dhegeysan doontaana waxaa qayb ka noqon doonaa maamulka puntland oo fariin adag u diray dowladda dhexe federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyro maanta ku wajahan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ammaanka kismaayona aada loo adkeeyey faahfaahin dhalada ka soo baxaysa nabadoon lagu dhaawacay magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland duqaymo diyaarado habeenkii xaraha ka dhacaya qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roma warka duurame raadiyaha cadaado warkiina duur waxaa soo saaray cumar axmed uraan cumar saxeefa anoo xasan axmed maxamed ayaa ila socodsiin doona ee
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
jimco wanaagsan ayaan hawdeenka leenahay waa duurnimo taarikhda ay ku beegan tahay sideedda bisha saddexaad sanadka labaatan toban iyo sagaal qodobada caaw aaraade kusoo dhawada warkii duurmantaas ka faahfaahsana run hudaysan ayaa goora waxaa masaajid ku yaala magaalada boosaaso ee gobolka bari uu ku dhex toogtay nabadoon caan ka ahaa deegaanada maamulka puntland wariyaal ku sugan boosaaso ayaa waxay sheegayaan in ninka bostoolada ku hubaysan uu galay gudaha masaajidka mubaarag oo ku yaala xaafadda laanta hawada ee magaalada boosaaso islamarkaasina dhowr xabadood uu ku dhifto suldaan bashiir suldaan konte oo ka mid ahaa ismada dhaqanka maamulka puntland rasaasi lagu furay ayaa waxaa la sheegay in markii hore uu ka soo gaaray dhaawac culus ha yeeshee oo u geeriyooday isbitaalka national ee ku yaala gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland dilka kadib ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in goobta laga maqlayo bambada nuuca gacanta laga tuur ah waxaana la sheegay in qofka dilka geysta uu baxsaday ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland ayaa dilka kadib goobta gaaray ha yeeshee kuma aysan guulaysan gacanta ay ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyey dilkaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf xooggan oo u dhexeeya wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ururka haweenka qaranka kaas oo si weyn looga dareemay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa la sheegay inuu soo farageliyey khilaafkaasi xal laga gaara wuxuuna wararka aan helayna ay sheegayaan in sidoo kale kheyre uu joojiyey warmarteed ka soo bixi lahaa shirweynihii haweenka khamiistii lagu lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho gudoomiyaha ururka haweenka buntland sheekh axmed gaballo oo waraysi siiyaan warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya uu soo farageliyay khilaafka u dhexeeya wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxa ay sheegtay in haatan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya uu wado qorsho lagu xalinayo khilaafkaasi waxayna sheegtay in shirwahaasi haweenka lagu qabtay muqdisho uu ahaa mid wasiirta haweenka ay wadatay islamarkaana ay ka qayb galeen haween ay ka keentay gobollada dalka soomaaliya waxaa wax laga weydiiyey su-aal ahayd maadaama waqtigan dhammaaday in dad badan ay ku eedanayaan inay kursiga ay isku dhejinaysay waxayna sheegtay inay u diyaar tahay in doorasho la qabtay balse shaqo dhowr sidan oo ah isu waday aysan micla uga tegi dooneen
taa waxaa soo afjaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ka qayb galay xiritaankii oo isagu shirka xiray oo joojiyey charterkii lasoo saaray inaan la ansixinin ilaa dumarka soomaaliyeed ay ka heshiinayaan oo isaga midoobayaan waayo mar haddii wixii ay yihiin wax looga hadlaayo maslaxadda iyo masiirka haweenka soomaaliyeed ururada haweenka qaranka iyo sidii dowlad goboleedeena ay ka maqan yihiin ma noqon karto marka laguma tilmaami karo shirweyne qaran haweenka soomaaliyeed marka qabyadaasaa meesha ku jirtay qabyadina insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa oo waxaa hadda bilaabanaya sidii looga gudbi lahaa marka warmurteedka laga soo saari lahaa shirka ayaa la joojiyey sababta ugu weyn waa khilaafka adiga iyo weliba wasiiradda idinkala dhexiyey maya wa- aniga iyo wasiiradda ma aha laakiin awrka haweenka qaranka iyo wasiiradda haweenka dowladda federaalka ah iyo ururka haweenka dowlad goboleedyada ayaa waxaa meeshii ka dhacday in aysan itiraafsanaynba wax urur la yidhaahdo wasiiraddu ay itiraafsan tahay n g o iyo dad diaspora ay ka keensatay oo ay leedahay waxay ka talinayaan masiirka haweenka soomaaliyeed marka arrintaa khilaafku halkaasu ka bilowday iyo waxyaalo kaleo kasii horreeraya way jireen laakiin khilaafka hadda ugu weyn oo warka dowra raad iyo xadaado ayaad degeysanaysaan cawl sheekh xamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee maamulka puntland ayaa wuxuu ka hadlay waxa uu dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta ee dowladda federaalka soomaaliya kuna sheegay inay ku soo wareejiyeen puntland qoondada kaga aadan xujyada sanadkan la siinayo soomaaliya kuwa soo gaaraya tiradooda ilaa iyo koo iyo toban kun iyo shan boqol xujaya qoondada puntland ayuu sheegay in wasiir cawed inaysan doonayn inay gacanta u gasho shirkado diyaarada kuwaasoo maamula goor waliba xujyada puntland ka baxa islamarkaana laga qaado qaasharaad aada u badan wuxuu ku daray hadalkiisa xujyada in la baxda puntland ay ku dhiban yihiin gudashada acmaasha xajiga kuwaasoo la geeyo goobo ka fog xaramka
cawl sheekh xaamud wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta
warka dowra raadiyo hadaado ayaad degeysanaysaan warar ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xalay duqeymo diyaaradeed ay ka dhaceen deegaano ay maamlaan al-shabaab islamarkaana ay ku daateen ciidamo ka tirsan kuwa kumaandooska soomaaliya iyo ciidamo kaloo ajanabi ah oo halkaasi si wadajira u fulinayay ila deegaanka ayaa sheegaya in markii hore ay maqleen dhawaaqo diyaarada dagaal oo jawi hoose ku dulaya kadibna ay maqleen jogda xoogan oo ka dhacda deegaankaasi taas oo loo malaynayo duqeymo ay geysteen diyaaradahaasi waxaana xigay in ciidan ajanibi ah iyo kuwa soomaali ah ay gudaha u galeen deegaanka leeraa gambuula oo ah farisimo halkaasi farisimo ay ku lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab kuna qaadeen dacwadaha kala gudinta halkaasi ay ka fuliyaan ma jirto cid xaqiijin karta qasar rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntaasi laakiin deegaanka gamboole ayaa waxaa deegaano muhiim u ah al-shabaab kuna yaal gobolkaasi shabeellaha dhexe halkaa warkaasi aad ka dhegeysanaysaa waa raadiyaha cadaado f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan bakaartisa safiirka cusub ee soomaaliya u fadhi doona dalka kuweyt danjire cabdulaahi maxamed odawa ayaa waxaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay boqor wadanka kuweyt sheekh sabax maxamed al sabax janjire odawa ayaa sheegay in diyaaradda lagu soo dhaweeyo dalka kuweyt islamarkaana ay dowladda dalkaasi muujiso ixtiraam aada u sareeyo oo ah mid u hayso dowladda federaalka iyo shacabka soomaaliyeed wuxuu sheegay in- inay dardhiglin doonaan howlaha shaqo ee safaradda oo ah hagaajinta xiriirka labada wadan iibinta ama muujinta wanaagga dalkeena soomaaliya u adeegista jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka kuweyt dhismaha iyo qalabaynta safaaradda kadib ayuu sheegay danjiruhu inuu ka shaqayn doono wax ka qabashada adeegyada kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed wuxuuna intaa raaciyey inuu la yeelan doono kulamo kala duwan si ogaado baahiyada ay qabaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka kuweyt ambasador maxamed odawa oo ah safiirkii ugu horreeyay ee soomaaliya u magacowda dalka kuweyt ayaa sheegay inay isaga iyo boqor salmaan ay isla garteen inay soo celiyaan xiriirka ku dhexeeya labada dal muddo ka badan soddon sano oo dal wada jirna ah ay ka ciyaaraan halka warkaas aad dhegeysta aad ka dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado efmta sideetan iyo sideed dhibic shan makahertes saacadii lasoo dhaaf waxaa idaamo sida gaarka u tababaray maamulka puntland oo loo yaqaano b s f ay howlgalle ay ka sameynayeen meel u dhow buuraha calmadow ee gobolka bari ciidamadan ay howlgalkaani oo ku tageen tuulada af urur oo tira waa tiro laba jir ah ay weerar khasaaro badan dhaliyey ay ka soo qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ay sheegeen howlgalkaas uu ahaa mid ka dhan ah ururka al-shabaab ee ku sugan buuraha calmadow ee gobolka bari howlgalkan kadib ayaa saraakiisha ciidamada b s f waxa ay kulamo la qaateen saraakiisha ciidamada puntland ee ku sugan tuulada af urur waxayna uga hadleen sida loo qaadi lahaa dagaal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan gobolka bari saraakiisha ma aysan sheegin waxyaabo ay ku soo qabteen howlgalkaasi intuu socdo ha yeeshee uu ahaa mid ka dhan ah ururka al-shabaab dhowaan ayay ciidamada b s f ee sida gaarka u tababaran waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen buuraha calmadow gaar ahaan buroleyda warmadan iyo webidheer waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegay inay ka hortagaan weeraro kaga imaada al-shabaabka ku sugan halkaasi warka duurnimo raadiyaha cadaado ayaa dhegeysanaysan ammaanka magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose ayaa maanta si weyn loo adkeeyay halkaas oo maanta oo jimcaha la filayo inuu gaaray oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre shalay ayaa waxaa magaalada kismaayo gaaray wafdi hordhaca safarka ra-isul wasaaraha soomaaliya iyo qaar ka mid a ciidamada ilaalada qaaska ah ee ra-isul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa markii uu tagay magaalada kismaayo waxa uu kulan la qaadi doonaa madaxda ugu sareysa maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmedoob iyo mas-uuliyiin kale horjeedka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee magaalada kismaayo ayaa wuxuu ka qayb yahay xalinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oo muddo soo jiitamaya waxaa la sheegay arrintaasi ay ka shaqeeyaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta ka duwan sidii hore waxaa wariyaasha ku sugan ay sheegayaan in ciidamada jubbaland ay maanta si weyn u adkanayeen ammaanka magaalada islamarkaana loo arkayo wadooyin muhiim ah magaalada kismaayo oo maanta xiran halka warkaas aad ka dhegeysna waa raadiyo xadaado gore waxaad maqli doontaan akhbaaradka caalamka iminkase
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaana akhbaaradka caalamka madaxweynaha xanuunsanaya ee aqalka nigeria cabdulcasiis ablejan ayaa ka digay khatarta kala duwan oo ka dhalan karta dabaxyo ballaaran oo laga soo horjeedo mujtaxnimadiisa doorashada soo socota warqad lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi f b ayaa siddeetan laba saan jirkan ku xanuunsan magaalada janeefa waxa uu ku ammaanay dibadbaxyaasha sida nabadda leh ay fikirkooda u cabirayaan balse waxa uu ugu baaqay inay jiraan suurtagalnimada ah inay soo dhex doontaan waa xoogga dabada iyo gudaha dalkaasi loo diray madaxweyne ayaa wuxuu bishii hore sha- oo shaaciyey inuu mar shanaad u tartamayo xilka madaxtinimo waddanka nigeria warka doorwaa si toosa tankaban raadiyo cadada waanagan taas warkaa soo saaray shama ka sugay cumar axmed ibraahim ayaa farsameynayaana xasan ayaa la socodsiinayay inta warka uu sugaa sagoo maalay qoraalka sawirada waxay u heli karaan bejin tredkan ku leenahay www radio com intaan warkan warka xewa dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu